إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum dhegaystayaal ku soo dhowaada warka habeennimo waxaa isa soo taraya siyaasiyiinta ka digaya suurtagalnimada in magaalada muqdisho ay bilaha soo socda u gacan gasho xarakada mujaahidiinta al-shabaab maxaabiist ciidamada dowladda federaalk looga qabtay dagaal ka dhacay shabeellada dhexe ayaa ka soo muuqday muuqaal cusub iyaga oo fariimo diraya dowladda maraykanka ayaa diiday maalgelinta ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga soomaaliya halka qaramada midoobayna ay sheegtay suurtagalnimada burburka howlgalka awsom sababo la wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ayaa sheegay in weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay hiiraan iyo shabeellada dhexe hor istaageen qorshayaal shisheeye oo khayraadka dalka lagu boobi lahaa waa habeen axad soo gelayso taariikhda hijiriguna tahay laba iyo labaatanka bisha shawaal kun afar boqol afartan iyo lix kuna beegan sagaal iyo tobanka bisha afaraad labada kun shan iyo labaatanka ku soo dhowaada warkaas oo faahfaahsan waxaa isa soo taraya siyaasiyiinta ka digaya suurtagalnimada in magaalada muqdisho ay bilaha soo socda u gacan gasho xarakada mujaahidiinta al-shabaab warkaas iyo war kaloo ku saabsan mid ka mid ah siyaasiyiinta horey xilal uga soo qabtay hay-adda sirdoonka ee dowladda federaalka si adagna u dhaliilay taliyaha ciidamada dowladda federaalk oo ka cararay degmada aadan yabaal isagoo ugu baaqay inuu iscasilo waxaa halkan ka soo jeedinaya maxamed daahir waxaa isa soo taraya siyaasiyiinta iyo saraakiisha amni ee ka digaya suurtagalnimada in magaalada muqdisho bilaha soo socda u gacan gasho xarakada shabaabulmujaahidiin iyagoo digniintooda ku salaynaya goobaha ay la wareegeen ciidamada mujaahidiinta al-shabaab oo maanta aysan muuqan ciidan xooggan oo dowladda federaalka ugu tala gashay in ay ka hor istaagto gulufka dagaal ay wadaan ciidamada shabaabulmujaahidiin cabdirashiid xaashi oo ah falanqeeye cilmi baare horeyna u soo noqday wasiir iyo agaasimaha machadka daraasaadka heritage ayaa qoraal uu qoray waxa uu si adag ugu digay madaxweyne xasan sheekh isagoo sheegay in haddii aan si deg deg ah wax looga beddelin sida ay hadda wax ku socdaan ay suurtagal tahay in magaalada muqdisho ay si buuxda ugu gacan gasho ciidamada xarakatu shabaabulmujaahidiin qoraalka ayuu ku bilaabay fariin ku socota madaxweyne xasan sheekh maxamuud kadib waxa uu bixiye talooyin uu u arkaya inay xal u noqon karaan mashaakilka siyaasadeed iyo midka amni ay wajahayso dowladda federaalka wuxuu shaaciyey in xarakada al-shabaab ay dib ula wareegtay magaalooyin muhiim ah sida aadan yabaal islamarkaana ay jabiyeen go'doomintii ay dowladda federaalka saartay qaar ka mid ah qabaa'ilka degan gobolka shabeellaha dhexe al-shabaab oo aad ballan qaaday inaad dalka ugu ciribtirayso muddo laba sano gudahooda ah maanta iyagaa weerar ah waxay dib u qabsadeen dhul hore looga xoreeyey waxay jabiyeen go'doomintii ay saareen ciidanka dowladda iyo maleeshiyaadka waxayna la wareegeen buundooyin iyo magaalooyin istaraatiiji ah sida aadan yabaal ayuu yidhi cabdirashiid wuxuu si cad u tilmaamay in taageeradii iyo kalsoonidii shacabka ay hoos u dhacday kalsoonidii shacabka si daran ayay hoos ugu dhacday taasoo ka dhalatay hakad muuqda musuq maasuq muuqda iyo hoggaan u muuqda mid ka go'an shacabka kana fog is-afgarad siyaasadeed ayuu raaciyey qoraalkiisa cabdirashiid xaashi ayaa xusay in qubarada dhanka amniga ku takhasusay iyo ajaaniibta maalgelisa dowladda federaalka ay isku raaceen inay xilligan aad u daaleen ciidamada dowladda oo tabartii ugu dambaysay ee la heli kara isugu geeya la dagaalanka al-shabaab waxaana uu ku nuuxnuuxsaday in tani ay horseedi karto burbur dhammaystiran oo hay-adaha amniga ah iyo jab ku yimaada nidaamka difaaca dowladda qubarada amniga soomaaliya iyo ajaanib waxa ay isku raacsan yihiin in ciidanka qaranka ay daaleen tabardarana ka muuqato isla markaana sida ay sheegayaan ila wareedyo ka tirsan ciidanka ay gaareen heerkii ugu dambaysay ee awoodda sidaasi haddii ay ku sii socoto keeni karta halis muuqata oo ah burbur iyo jab buuxa ayuu ku cabbiray walaaciisa qaybaha dambe qoraalkiisa wuxuu muujiyey walaac qoto dheer oo ku wajahan hoggaanka ugu sarreeya dowladda ah isagoo madaxweyne xasan sheekh ugu baaqay inuu qaado tallaabo dhab ah oo lagu badbaadinayo dowladda ka hor inta aan la gaarin xilli aanan waxba laga qaban karin waad ahay dal xuraya laakiin hadda sida ay soomaalidu tidhaahdo war dhafoor buu ku yaal culayskii hoggaanka iyo dagaalka waxa uu ka muuqdaa wejigaada ayuu yidhi cabdirashiid xaashi isagoo tilmaamay in la joogo wakhtiga dhammaadka ee dowladda federaalka ugu dambayntii wuxuu muujiyey cabsida uu ka qabo haddii xaaladda amni ee haatan taagan aysan helin xal deg deg ah saddexda bilood ee soo aadan ay noqon karaan wakhtigii ugu adkaa ee jiritaanka dowladda federaalka tani waa saacadaha dambe ee habeenkii wakhti dhammaad ah haddii aad sugto al-shabaab way sii joogayaan amaba way sii xoogaysanayaan saddex bilood gudahooda xaaladda waxa ay noqon kartaa mid aad uga daran adiga iyo dhammaanba ayuu ku soo gebagabeeyey qoraalkiisa dhanka kale furashada al-shabaab ee aadan yabaal oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ayaa sababtay su'aalo badan oo la iska weydiinayo hoggaanka ciidamada dowladda oo ku fashilmay maaraynta dagaalka sida laga soo xigtay falanqeeyaal iyo siyaasiyiin hore waxaa jira eedeen toos ah oo loo jeedinayo taliyaha ciidamada dowladda federaalka ah jenaraal odawaa yuusuf raage cabdisalaan guuleed oo soo noqday taliyo ku-xigeenka hay-adda sirdoonka ee dowladda federaalka ayaa qoraal kooban uu ku daabacay facebooka waxa uu aad ugu dhaliilay taliyaha ciidamada dowladda oo dhowaan ka cararay ciidamada uu hoggaanka u ahaa xilli uu dagaal adag ku haystay degmada aadan yabaal ee shabeellaha dhexe qoraalkiisa oo dhaliil iyo baaq siyaasadeed xambaarsanaa ayuu ku bilaabay adigaba isweydii aadan yabaal waxaana uu raaciyey saddex sababood oo ay tahay inuu xilka ku waayo oo looga qaado odawaa yuusuf raage taliyaha ciidamada dowladda federaalka wuxuu sheegay inay ahayd in taliyaha uu ka fogaado meelaha halista ah ee u nugul weerarada al-shabaab oo uusan saacad ka badan joogin taasi oo uu sida muuqato ku ifinayo in dayacamni uu goobta ka jiray sababta labaad ayuu ku sheegay in odawaa uusan muujin xaalad lagu qiimayn karo khatarta ka hor inta uusan weerar ku dhicin islamarkaana uusan qaadan go'aan lagu badbaadin karay ciidamada iyo saraakiisha ku dhammaaday dagaalkii aadan yabaal halbeegga saddexaad ee lagu cabiro hogaamiye ciidan oo wanaagsan ayuu ku tilmaamay inay ahayd in odawaa yuusuf uu ku noqdo degmada aadan yabaal oo uu ka dagaalamo difaaco amaba uu ku dhinto balse intaasba ma samaynin si kastaba ha ahaatee waxaa si isdaba joog ah u soo dhacaya dhaliilaha loo jeedinayo taliyaha ciidamada dowladda federaalka qaar ka mid ah siyaasiyiinta ayaa soo jeedinaya in lala xisaabtamo saraakiisha horkaciisay ciidankii lagu jebiyey dagaaladii ka dhacay degmada aadan yabaal ugu yaraanna xilka laga qaado ama xabsi la geliyo lamana oga sida xasan sheekh uu u aqbali karo baaqyada kuwa jaan ee ka imaanaya siyaasiyiinta aadka u dhaliilsan sida loo maareeyey dagaalkii ka dhacay degmada aadan yabaal ee shabeellaha dhexe maxaabiis ciidamada dowladda federaalka looga qabtay dagaal ka dhacay shabeellada dhexe ayaa ka soo muuqday muuqaal cusub iyagoo fariimo diraya maxamed qaasim ayaa sii ambaqaadaya alkataayib alkhabaariya ayaa baahisay muuqaal ay kasoo muuqanayaan ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ee lagu qabtay dagaalkii cuslaa ee dhowaan ka dhacay magaalada masaajid cali gaduud ee gobolka shabeellada dhexe muuqaalkan oo ah qaybta koowaad fariimo ay dirayaan maxaabiista dagaalkaas lagu qabtay ayaa waxaa kasoo muuqanaya maxbuus ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ee lagu magacaabo nadiir sheekh qaasim kaasoo ka waramaya xilliga uu ku biiray ciidamada dowladda federaalka iyo dagaalka lagu soo qabtay anigoo ah magacayga nadiir sheekh qaasin macalin oo ka tirsan askarta daraawiishta ku soo biiray labada kun labaataniyo kowdii nagala soo qaaday magaciisa iskool baluusiya waxaana lagu soo shubay anagoo hal urur ah cadcadey iyo adaan lixey saddex biloodaa meesha soo joognay wixii kadib ahaay degmooyinkaana la qaybiyey degmooyinkaa joognay anagoo degmooyinka joogno waxaa bilaabatay al-shabaabaa soo socda al-shabaabaa soo socda markaas habeenkiina waa carareyni maalintiina waa soo laabaheyn anagoo mashaajid algadu joogno inana lasoo weeraro anooba baabuurta ka dhexbaxayo dagaalkii ka dhexbaxayo baabuurkii saydka aniga aan ku qornay raadii a gacanta layga soo qabta alleheri gala waa galaysiin ninkala leeyaha xundubiya iga soo qabtay gacanta meesha dagaalka markaa tagni oo tegaynin labada dhinaca xabad naaga bilaabatay asigii gacanta iga soo qabtay bartiisa waa waay shalina galo i dhahay isagoo hadalkiisa sii wata askarigan ka tirsan dowladda federaalka ee kasoo muuqday muuqaalka cusub ee alkataa'ib al akhbaariya waxa uu fariin u diray ciidamada dowladda federaalka dhalinyaro dhalinyaro soomaaliya horta yaa nii la qaldin midda kale waxaa idin sheegaa nin askari a iyo gaariga gaarigan u muhiimsan saraakiishan runta markaa nii sheego ninka askariga iyo gaariga gaariga u muhiimsan adoo nin askari a nafley afurun lagu dhigaa gaarigana lagaa noqsaha maxaa isdhihi kartaa marka gaarigii qoriga weyna kuu saarnaa hadaaba lagaa laa oo lagaa noqsado adi maxaa isdhihi kartaa marka niyid maa leedaha waa maya yaa la dagaalweysaa marka wararago waxaa idin leeyahay dagaal meeshaan ma jire beenaa jirta iyo isgadasha yaani la gadan horta marka ugu horeyso marka ragga haddaa galal leeyahay haddaana adiga horjoogin maxaa u ajiraya askarta soomaaliyeed maxaa u ajiraya owlaada soomaaliyeed maxaa u ajiraya ragga soomaaliyeed sida lagu daawaday muuqaalka dagaalkii masaajid cali gaduud ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tiro maxaabiis ah oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ku qabtay dagaalkan waxaana intaa dheer in lagu dilay dagaalka tobannaan askari halka lagu furtay sanado kala duwan welina waxaa magaalada gacanta ku haya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dowladda maraykanka ayaa diiday maalgelinta ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga soomaaliya halka qaramada midoobeyna ay sheegtay suurtagalnimada burburka howlgalka awsom sababo la xiriira dhaqaalo la'aan afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka ayaa sheegay in soomaaliya aysan ku habboonayn in lagu tijaabiyo nidaamka iskudhafka ee maalgelinta ciidamada shisheeye kuwaasoo soomaaliya joogay tan iyo sannadkii labada kun iyo toddobadii dhanka kale waxaa lagu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa shan iyo tobanka bisha soo socota ee may qorshaynaya inuu qabto kulan looga hadlayo maalgelinta ciidamada shisheeye diidmadani ayaa waxay walaac hor leh ku abuuraysaa dowladda uu madaxa ka yahay xasan sheekh maxamuud oo waayadii u dambeeyey wajahaysay weeraror uga imaanayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana ay ku waayeen saraakiisha ugu muhiimsanaa ee ay shisheeyuhu u tababareen dowladda federaalka howlgalka waxa loogu yeero midowda afrika ayaa inta uu joogay dalka soomaaliya waxa uu xasuuq aan kala joogsi lahayn kula kacay bulshada soomaaliyeed geysta kale dadka u dhuundaloola arrimaha amniga ayaa sheegaya in ciidamada shisheeye ee duulaanka gardarada ku jooga dalka ay ku fashilmeen sugidda amniga xarumaha dowladda federaalka iyo guud ahaan soomaaliya si kastaba walaacan dhanka dhaqaalaha ee waxa loogu yeero ilaalinta nabadda soomaaliya ayaa ku soo beegmaya xilli mujaahidiinta al-shabaab ee ka dagaalama soomaaliya iyo bariga afrika ay kordhiyeen dagaalada ay ku dhiig bixinayaan ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ayaa sheegay in weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee hiiraan iyo shabeellada dhexe hor istaageen qorshayaal shisheeye oo khayraadka dalka lagu boobi lahaa cabdulqaaliq macalim cabdiweli ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya axmed macalin fiqi oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ayaa qiray in howlgallada culus ee ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab xaqiijiyeen ahdaaf dhowr ah oo ay dadka iyo dalka soomaaliyeed dani ugu jirto wuxuu hadalkiisa ku muujiyey fiqi in weeraradaasi ay ka hortageen qorshayaal dhowr ah oo shisheeye kuwaasoo ay rabtay dowladda federaalka inay ka fuliso gobollada shabeellaha dhexe iyo galgaduud waxaa ka mid ah waxyaabaha uu carabka ku dhuftay mashruucii shidaal qodista lagu sheegay ee ay ku howlanaayeen dowladda federaalka iyo tan turkiga iyo sidoo kale mashaariic kale oo ay rabeen inay ka sameeyaan degmada cadalle waa kan isaga oo arrimahaasi ka hadlaya kooxaha argagixisada oo inta meel kasta isaga yimid shabeellada dhexe iyo hiiraan iyo galgaduud iyo ka ka bixi waayey maxaa shabeellada dhexe iyo alla waaye dowladdu maxay qorshaysay dowladdu waxay qorshaysay in satellite adduunka africa oo dhan aysan lahayn oo lacag toban bilyan oo lacagay ku baxayso in cadale agtiisa laga sameeyo wax sahlan maaha in shidaalkii dalka soomaaliya qodistiisii laga bilaabay ee deegaamadaas in dekad iyo aeroboorro waaweyn loo asteeyey inay deegaamadaas tagaan awal hadday xamar iyo meelahan dadka iyo meelaha ku weerari jireen si ay uga hortagaan nimanku siyaasiyiin waayo dowladda federaalka oo horay shisheeyaha kusoo duulay dalkan muslimka ah ee soomaaliya u gacan gelisay qaar ka mid ah khayraadkiisa ayaa hadda waxa ay walaac xoogan ka muujinaysaa korarka weerarada iyo isballaarinta ay sameynayaan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab taas oo niyadjab xoogan kusii abuuraysa shisheeyaha doonaya boobka khayraadka soomaaliyeed waxaad dhegaysateen warka habeennimo oo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan tan iyo intaan dib u kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu